بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيسر مكتبة الدعوة السلفية في نيروبي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح أصول السنة للإمام الحميد رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن علي فرائض حفظه الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد قال الإمام الحميدي رحمه الله والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع والqur'aanu qur-aanku buu yihi sheekhu kalaamullaahi ilaahay hadalkiisii weeye samictu waxaan maqlay sufyaana sufyaan oo yaquulu leh alqur'aanu kalaamullaahi qur-aanku waa kalaamka ilaahay waman qaala ninkii idhaha makhluuqun qur-aanku makhluuqaadku ka mid yahay ilaahay waa abuuray fa huwa mubtadicun mubtadic weeye yani maail maa'ilun can ilxaqi wasunnati xaqiiyo sunnadii ka leexday lam nasmac maanu maqlin axadan qof dadkii maaragtay wanaagsanaa ka mid a axada min ahli اlcilmi wالsunnati waman yuqtadaa bihim oo yaquulu la haadaa hadalkaas waxa weeyaan qur-aanku waa makhluuq lamaan maqluuley halkan sheekhu wuxuu ka galay masalo masaladu sheekhu ka galay halkan raximah اllah waxa uu sheegayaa asal kale oo ka mida usuushii ahlu sunna ay ku khilaafeen mubta mubtadicada ama dadka waddadii saxdahayd ka baydhay asalkaasi wuxuu yahay ahlu sunnati waljamaca maxay ka qabaan qur-aanka inta aanaynu qur-aanka u gelin ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan ilaahay jala wacalaa inuu sifaat iyo magacaan wa wanaagsan leeyahay sifaadka iyo magacaan magacaanta wa wanaagsane ilaahay uu leeyahay waxaa ka mid a sifaadkiisa qiimaha badan ilahay waxaa ka mid a ilaahay inuu hadlo oo hadal la maqlayo ilaahay uu ku hadlo oo masmuuca oo hadalkaa ilaahay jala wacalaa uu ka kooban yahay xuruuf iyo xaraf iyo sawt ilaahay inuu hadlo oo markuu doono uu hadlo min caqiidati ahli sunati waljamaca waxaa ka mid ah ana allaha jala wacalaa yatakalamu bikalaamin masmuucin mukawanin bixuruufin bixarfin wa sawtin hadal la maqlaayo inuu ilaahay ku hadlo hadalkiisaasina xaraf iyo sawt uu ka kooban yahay xaraf iyo sawt uu ka kooban yahay ilaahay inuu hadlo mataa shaaa waktiguu doono kayfa shaaa siduu doonana ilaahay uu hadlo bima shaaa wuxuu doonana ilaahay uu ku hadlo saasay aaminsan yihin ahlu sunnati waljamaca waana sifaadka ama astaamaha waaweyn ee ay waxa weeyaan ahlubidaca ku khilaafeen ama kaga baydhe ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi wakalama allahu muusa takliiman ilaahay nebiyullaahi muuse ayuu la hadlay hadal buu ilaahay la hadlay ya ilaahay nebiyullaahi muuse jala wacalaa waxa uu la hadlay la hadal falamaa jaa muusa limiiqaatina maxaa ka dambeeya wakalamahu rabbuhu waa uu rabbigiina la hadlay marka ilaahay jala wacalaa waa hadla malaa'igtiisu ilaahay la hadlaa ambiyadiisu ilaahay la hadlaa waxa weeyaan hadal masmuuc ahoo xaraf iyo sawd ahoo la maqlaaya ayuu ilaahay ku hadlay nebillaahi muuse ilaahay qur-aanka wuxuu ku ku tilmaamay ku sheegay id naadaahu rabbuhu bilwaadi eesh almuqadasi tuwa ilaahay inuu inuu tuurisiina uga dhawaaqay ayuu ilaahay sheegay waadi ku yaal ya marka ilaahay jala wacalaa waa uu hadlaa saasay ahlu sunnati waljamaca aaminsan yihin ahlu sunnati waljamaca ma aaminsana ya ilahay inaanu hadlin ma aaminsana ilaahay waktigu doonoo hadlaayo nebiyullaahi muusuu la hadlay nebiyullaahi aadam buu la hadlay nebi maxamed buu la hadlay malaa'igtiisuu ilaahay la hadla malaa'igtu marka ilaahay samada amar ka bixiyo hadlo maxay dhahaan qaaluu maada qaala rabbukum war rabbigiin muxuu yidhi malaa'igtu qaalu waxay isku yidhaahdaan maada qaala rabbukum markaase intoodii kale waxay idhaahdaan qaaluu lxaqa ilaahay xaq buu yidhi hada alxaq buu ilahay yidhi marka ilaahay nebi aadan buu la hadlay oo nebi muusuu la hadlay oo nebi nuux buu la hadlay oo nebi maxamed buu la hadlay waktigu doonu ilaahay hadla siduu doonana ilaahay waa u hadla wuxuu doonana ilaahay waa ku hadla cidduu doonana ilaahay waa la hadla kalaamka ilaahay jala wacalaa waxaa ka mida marka qur-aanka qur-aanka dhexdeena yaalla ee nabigeena lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam ilaahay baa ku hadlay oo hadalkiisii ilaahay markuu ku hadlay malaku jibriilla ayaa loo soo dhiibay ilaahay malaku jibriilla waxa uu faray inuu u geeyaayo ama uu gaadhsiiyo nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam marka ahlu sunnati waljamaca waxay aaminsan yihiin qur-aanka musxafka labadiisa musxafka dhexdiisa ku qoran labadiisa dafa inta udhaxaysa ku qoran inuu hadalkii ilaahay yahay bay aaminsan yihiin waaya haddaan nidhi ilaahay waa hadlaa oo kalaamku waa sifo sifaadkiisa ka mid a waxaad badiihiyan u garanaysaa in ahlu sunnati waljamaaca sifaadka ilaahay waxay aaminsan yihiin inaanay shabihin sifaadkaayo makhluuqa ilaahay waa hadlaa makhluuqiisuna waa hadlaa laakiin hadalkooda ma isku mid ba hadalkooda isku mid maaha ya ilaahay makhluuqiisa iyo isagu sifaadkiisa waxba iskama waxba kama shabahan sida ilaahay uu u sheegay inuu maqal leeyahay aw samiic yahay aw ilaahay uu aw wax maqlo aw ilaahay uu sheegay inuu basiir yahay oo uu khalqigiisa dhammaantii arko ilaahay jala wacalaa ayuu u sheegay inuu saasoo kale ilaahay u hadlo marka asmaada ilaahay iyo sifaadkiisu waa asmaa iyo sifaad isaga u cuntama sifaad khalqigiisa wax iska shabahaan maaha waxaa taa soo dhawaynayo aad ku fahmi kartaa ilaahay qur-aanka qaacido caamuu ku sheegay yaa laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir ilaahay wax lamid ah oo khalqigiisa ma jiro khalqigiisu ilaahay ma shabahan lama mid aha waana alla samiica waana alla basiira ilaahay wuxuu sheegay inuu samiic yahay oo wax maqlo laakiin samciga ilaahay samciga khalqigo kale muu yahy maya maxaa u daliila makhluuqa samcigiisu waa maxduud soo ma laakiin ilaahay samcigiisu wasica asamaawaata walard samaawaadkii oo dhan laku ilaahay koobay ilaahay khalqigiisa o dham hadday meel istubaan oy dhammaantood ilaahay gacmaha ka hoos dhigtaan oy dhammaantood nin walba wuxuu doonaya ilaahay uu weydiisto ilaahay kulluhum wuu maqlaya afafka ay ku hadlayaan iyo waxa ay ilaahay weydiisanayaan kala duwanaanshaha ay kala duwan yihiinna ilaahay waxba ka dhehgelin mayso maxay markaa tilmaamaysa ilaahay samcigiisu inaanu samciga bini aadan kala mid ahayn ilaahay wixii hoos loogu xanshashaqay ya iyo wixii kor loo yidha lagu qayliyey labadaba ilaahay waa ogya laakiin bini aadamku labadaba mu ogyahay labadaba m waxaa laga yaaba wax kor loogu qayliyay inaanaad maqalba adigu a microfonno loo qaatay inaanad maqal cilmiga ilaahay sida uu waasica u yahay ee cilmiga bini aadamka aan wala mid ahayn ayaa ilaahay sifa kalaamkiisa iyo maqalkiisa iyo araggiisa iyo sifaadkiisa dhammaantood kuwa makhluuqaana la mid ahayn culimmadu waxay dhahaan laba shay inay magaca iska shabahaan ma keentay inay isku mid yihiin maxaa u daliila taha bini aadamku gacan buu leeyahy soo maa ayib makhluuqaadka ilaahay uu abuuray maroodiguna gacan buu leeyay labadaba gacmo weeyaan ama marowdiguna lagu leeyay bilaadaguna lagu leeyay laakiin isku mid ma yihin si kale haddaanu idhaahdo bacuudada iyo kanaacadu lugay leedahay basharkuna lagu leeyay magaca lugay wadaagaan laakiin labada luga ma isku mid baa midna dabayshaa qaadaysa midna waxaa laga yaabaa inaad dee inaad ay xoog iyo awood baa ka badantahay taas marka laba laba shay inay isshabahaan magaca ma keento mushaabaha inay xaqiiqada shabahaan keliya waxaan rabaa inaan taa ku caddeeyo in sifaadku ilaahay iyo asmaadiisu kuwa khalqigiisa aanay shabihin idan ahlu sunnati waljamaca waxay qabaan in ilaahay uu hadlo oo oo ambiyadiisa la hadlay oo malaa'igtiisa la hadlay oo ilaah waqtigu doono hadlo oo hadal hadalkii ilaahay ay ka mid tahay qur-aanka dhexdeena yaala ee laabaha lagu xifdisan yahay ee kutubta masaaxiiftaa ku qoran ee nebi maxamed lagu soo dejiyey ee malaku jibriil ku dul akhriyey ee ilaahay uu ka dhigay hadalkaa ilaahay uu ka dhigay mucjiska waa kalaamullaahi casa wajal sidaasay muslimiinta caqiidadoodii ay tahay inuu hadalkii ilaahay uu ku hadlay xaqiiqatan uu yahay waxa halkaa ku qoran waxaa daba isweydiin leh hadalkaa ilaahay jala wacalaa qur-aanku maadaamuu yahay hadalkii ilaahay nusuus iyo aayaad fara badan baana masalada ku socda inuu qur-aanku kalaamki ilaahay yahay ilaahay muxuu yihi qur-aanku yihi afatutmic afatatmacuuna an yuuminuu lakum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allahi uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuun gaaluu ilaahay ka warramayey markaasuu ilahay yihi ma waxaa ka damac qabtaan inay idiin rumeeyaan xaqii idin soo gaadhay iyagoo fariiq iyaga ka midi ahaa waqad kaana fariiqu minhum xaale ay ahaayeen fariiq iyaga ka midi yasmacuuna kalaamallahi hadalka ilaahay qaar maqlo uma yuxarifuunahu dabeedna bedela waxyigii nebigu calayhi isalaatu wasalaam lagu soo dejiyey ilaahu wuxuu tilmaamay inuu maxay yahay inuu kalaamkiisi yahay uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu buu ilaa yidhi dabeedna way taxriifinayeen intay maqcaqliye intay garteen kadib wahum yaclamuun ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi wain axadu min almushrikiina istajaarak haddii qof gaalada ka midi uu ku magan galo nebi maxamed oo faajirhu magan geli xataa yasmaca kalaam allaahi ilaa iyo hadalka ilaahay u maqlo ilaa aad qur-aankii iyo waxyigii lagugu soo dejiye uu maqlo oo xujadu ku ooganto oo markaa ama uu ku rumeeyo ama dee uu noqdo nin xujadii ay ku ay ku ay ku oogantay waayo ilaahay qur-aanka waxau ku yidhi sayaquulu lmukhallafuuna ida inطalaqtum ilaa maqaanima lita'khuduuha daruuna natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah marka nusuusta iyo nusuus kale oo fara badan oo qur-aanka ka mid ihi waxay tilmaamaysaa qur-aankaasi inuu yahay kitaab ilaahi caza wajalla hadalkiisiiya oo ilaahay nabigeena uu kusoo dejiyey sala allahu calayh wasalam ilahi wuxu uhi wahada kitaabun anzalnaahu mubaarakun musadiqu aladii bayna yaday walitundira uma alqura waman xawlaha ilahi wuxu uhi waa kitaab aanu kugu soo dejinnay kaasi oo barakaysan rumaynayana dhammaan kutubtii ka horreysay marka maxaa la tilmaamay qur-aanku inuu xaggee ka yimi inuu yahay tanziilu minesh min allahi caza wajal in ilaahay xaggiisa uu ka yimi waa halkay ahlu sunnu ka yidhaahdeen alqur-aanu kalaamu ullaahi minhu badaa badaa ilaahay xaggiisa ayuu ka yimi waxay tilmaamayaan nusuustaas tilmaamaysa inuu qur-aanku yahay mid ilaahay xaggiisa ka yimi ilah wuxu uhi lakin illahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bicilmih ilaahay waxa uu ka markhaati kacayaa buu ilaahay wixii uu kugu soo dejiyey isagaana kugu soo dejiyey buu ilaahay waay waxa ilaahay jala wacalaa uu tilmaamay qur-aanku in ilaahay xaggiisa ka yimi ilaahay wuxuu uhi tanziilu اlkitaabi min allahi اlcasiizi اlxakiim ilaahay wuxuu uhi walaakin xaqa alqowlu minii ilahay wuxuu uhi qul naزlahu ruuxu اlqudusi min rabika bاlxaqi ilaahay wuxuu uhi faajiruu xataa yasmaca kalaam allahi kulaadi nusuus waxay tilmaamaysaa qur-aanku inuu ilaahay hadalkiisi yahay ilaahay xaggiisana uu ka yimi waay in badan baa nusuusta qur-aanka waxa kusoo aroortay qur-aanka oo ilaahayga oo tiirinayo oo ilaahay uu ku sheegayo kalaam ullahi caza wajal qaacido qaado qaacidadaasi waxay tahay ilaahay waxyaabaha loo idaafeeyo waa laba nooc maa yudaafu ila llahi caza wajala waa nawcaani waa laba nooc in shaygaasi uu yahay caynun qaa'imatun binafsiha caynun qaa'ima binafsiha wax iskii u taagan iyo inuu yahay oo wax iskii u taagan macnaheedu waa maxay cayntee la arkaayo oo iskeed u taagan inuu yahay sheega ilaahay loo idaafay sida in la dhaa naaqatullaahi iyo baytullaahi iyo rasuulullaahi ya id inbacaa ashqaha faqaala lahum rasuulu llahi naaqat allahi soo ma naaqat allaahi waxa weeyaan waxaa la yidhi hashii ilaahay naaqadu sawcayn daatadeedu macruuf tahay oo la garan karo ama la suurayn karo oo iskeed u taagan maaha ya waay kitaabullaahina iyaduna waa cayn daatadeedii la garan karo soo ma baytullaahina waa cayn daatadeedii la garan karo baytullaahi gurigii ilaah naaqatallaahi hashi ilaah hadday cayn noocaasa tahay bay culimadu idhahdeen jur daata iyadu gaarkeeda mustaqila leh waxaa la idhaahdaa waa min idaafati if waa min idaafati اlmakhluuqi ilaa khaaliqi fahada min baabi idaafati اlmakhluuq ilaa khaaliqihi waa makhluuqii kii la abuuray oo loo tiirinayo ciddii abuurto naaqatallaahi waxa weeyaan waa hashii ilaahayba la leeyahy baytullaahi kacbadii waxaa la leeyahy waa gurigii ilaahay ama masaajidadii waxa la leeyahy waa buyuutullahi waa guryii ilaahay rasuulkan calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahy rasuulullahi rasuulki ilaahi wey marka wa haadihi waa maxay hadday cayn daatadeedii leh daato kelideed istaagta oo qaa'ima bidaatihaa ah hadday tahay waa min baabi idaafati اlmakhluuqi ilaa khaaliqihi culimadu waxay dhaheen markaas laakin udiifat linawci laakin fii hada nawcu ikhtisaas idaafada loo tiirinayo shaygaa cayntaa ilaahay loo tiirinayo waxaa ku jira nawcu ikhtisaasin macno gaar ah ayaa loogu tiirinaya oo ama la sharfaayo ama la tilmaamaayo maqsad iyo macno gaara oo u leeyahay oo marka iminka kacbadii la yidhi waa baytullah waa min baabi tashriif maaragta ilaahay wuxuu tusayaa makaanadeeda waa min baabi tacdiim watashriif makaanadeeda iyo iyo inay inay weyn tahay marka ikhtisaar nooc nooc shay gaarnimo wax ay la gaartay darteed baa idaafada ay u heshay waa fahanteen soo naaqatallahi marka la leeyahy reer thamuud maxaa lagu ujeynayaa dembiga ay sameeyeen in ilaahay caza wajalla hal uu ilaahay mucjizo ka dhigay ay fara la galeen oo ay dileen marka waa min baabi tashriif ikhtisaas noocaasaa ku jira bay culimadu ilaahay waayo jibriil ilahay muxuu kuti ku tilmaamay ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay ruux ilaahay xaggi wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiin aaya aayaadka qur-aanka qaarkood baa waxaa lagu tilmaamay inuu inuu ruux ilaahay wuxuu yihi waa ruux ruux dayadi yacni isaga oo ilaahay tilmaamaya ma inuu malaa'igta ka sharaf badan yahay culimadu waxay taas waa mid nooca labaad waa maxay waa inuu sifo yahay shaygaasi oo aanu daata inuu shaygaasi yahay inuu yahay shaygaasi shayun sifatun laa taquumu binafsiha shayga ilaahay loo tirinaya inuu sifo yahay ama inuu yahay macnaa laa laa yaquumu binafsihi macna aan iskiisu taagi karin shay aan iskiisu taagi karin shay aan daato ahayn iskiisu taagi karin oo maalan waxaa la yidhi cilmigii ilaahay waxaa la yidhi qudradii ilaahay waxaa la yidhi hadalkii ilaahay miyay suurtagal tahay cilmigu inay daato gaarkeeda u taagan noqoto mise waa daa mise waa sifo u baahan meel ay ku qunto waa sifo u baahan meelay ku qunto taas labaad nooca labaad culimadu waxay waa min baabi idaafati sifati ila almawsuuf waa min baabi maada min baabi idaafati sifati ila almawsuuf waa sifo loo loo tiirinayo ciddii ay ku sifaysnayd marka waa macno aan gaar isu taagi karin sifadaasi culimadu waxay xukunkeedu wuxuu noqonayaa bixasabi maa udiifat ilayh daatadaa loo idaafeeyey ayay xukunkeeda yeelanaysa oo hadday sifadaasi tahay sifo ilaahay loo idaafeeyey dee sifo sifaadkiisii ka mid ay noqonaysaa sida daatada ilaahay aanay makhluuq ahayn ayaana iyaduna makhluuq noqonayn iminka ilaahay markii cilmi loo idaafeey la yihi cilm ullahi caza wajal ilaahay cilmigiisi ama ilaahay kalaamkiisii la yidhi sifadaa daatadii ilaahay baa loo nes loo loo nisbaynayaa soo maa daatada ilaahay sifadaasi iyaday ku qumtay marka daatadiisu ma makhluuq baa ilaahay jala wacala makhluuq meeta makhluuqaadka may ka mid tahy ilahay ma cid baa abuurtay abad sida aanay daatadiisu makhluuq ahayn baanay sifaadkiisuna makhluuq ahayn labadaa macne inaad kala fahanto waxa aad ku kala fahmaysaa wax badan oo baail oo iska dha wax badan oo maaragtay xaq ah cafwan waxaad ku kala fahmaysaa wax badan oo xaqa oo iska dhex galay ahlulbaailka ayaad ku kala fahmaysaa labadaas labadaa macno inaad kala galto ilahay qur-aanka wuxuu ku uri wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca eesh kalaam allah ilahay wuxuu yuriiduuna an yuar yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah kalaamku waa macne waa sifo waa macna laa yaquumu bidaatihi soo ma waa inuu meel waa inuu cid loo tiiriyo ciddaa loo tiiriyey waa sifa markaas sifadaa xukunkeedu waxa uu noqonayaa la xukun noqonayaa daatadii loo tiiriyo waadix ikhwaan marka waa min baabi idaafati sifati lilmawsuuf marka marna waa sifo ilaahay loo tiirinayo marna waa shay makhluuqaadkiisa ilaahay ka mid ah oo ilaahay gaar uu u magacdhabay oo loo tiirinayo labadaa inaad kala garato waxaad kaga badbaadaysaa wadada jahm ibnu safwaan iyo jahmiya ay mareen waxay idhahdeen wax kastoo ilaahay loo tiriya waa makhluuq bay dhahdeen kullu shayin yudaafu ila allahi waa maxay waa makhluuq maxaa dabeedna ku soo baxay waxay dhaheen waxa isku mid a kalaamullaahi iyo naaqatullaahi waa isku mid a baytullaahi iyo cilmullaahi waa isku mid shubhadu meeshay ka timid somaad arag labadaa macnay kala fahmi waayeen bay culimadu idhahdeen labadaa macne ayay kala fahmi waayeen ilaahay qur-aanka wuxuu kuhi watahir beytiya gurigayga waxaad u tahirtaa lidaa'ifiina kuwa tawaafaya iyo walqaa'imiina kuwa taaganee waxa weeyaan salaad u taagan iyo warukaci sujuudi kuwa rukuucsan ee sujuudsan guriga la daahirnaya waa maxay waa kacbadii sooma kacbadu waa daato jurmi lahoo gaarkeeda u taagan soo saa maha maadaamay daato jurmi la tahay oo gaarkeeda u taagan oo caynun taquumu bidaatiha ay tahay maxay noqonaysaa min baabi idaafati sifati min baabi idaafati almakhluuqi ila ila alkhaaliq fa arsalnaa ilayhaa ruuxanaa buu ilaahay waxaanu u dirnay ruuxdayadii maryam malaku jibriil buu ilaahay tilmaamaya fatamahala lahaa wuxuu iska dhigay basharan sawiyan buu isaga dhigay bashar dee iyada lamid ah ayuu iska dhigay oo bani aadamka sidoodiibuu isu ekeysiiyey waayo waxaynu idhi malaa'igta iyo iyo jinkuba way way tashakulaan soo ma dadka way isu ekeysin karaan qaalad waxay tihi inni acuudu biraxmaani minka in kunta taqiyan ilaahay baan kaa magan galay haddaad qof alla ka cabsanayat qaala inamaa ana rasuulu rabbiki lihaba laka hulaaman zakiyan ilaah baa ii kaa soo diray markaad ruuxanaada ilaahay jibriil uu ku tilmaamayo inuu ruuxdiisii yahay macnaheedu waxa weeyaan waa min baabi idaafati makhluuqi ilaa khaaliqihi daliilla waxa u ah fatamahala lahaa basharan sawiyan daata gaarkeeda u taagan bay noqotay weliba inuu hadlay buu ilaahay sheegay u yihi qaala inamaa ana rasuulu rabbiki laa haba laki qulaaman zakiyan rasuulkan wuxu uhi allahuma ya allahu ilaahayow inii anigu astakhiruka bicilmika ducadii istikhaarada macruufka ahay waastaqdiruka biqudratika ya bukhaari ku taale ilaahay waxaan kugu kugu istikhaaro weydiisanayaa cilmigaaga cilmigu madaato gaarkeeda isu taagtaa ya waa min baabi idaafati sifati ileesh ilaa min baabi idaafati sifati ila almawsuuf weeye waayo sidaa markaad fahamta waxaad fahmaysaa qur-aanku inuu kalaamka ilaah yahay ilaahay jala wacala hadalkiisi weeye saa ilaahay qur-aanka aayado badan oo kamida ku sheegay malaku jibriil baa ilaahay u waxyooday malaku jibriilna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu soo gaadhsiiyey waay ahlu sunati waljamaca waxay qabaan sida ilaahay jala wacalaa daatadiisu ay daato sharaf badan oo waxa weeyaan makhluuqaadkiisa aanu uga mid ahayn cid abuurtayna ilaahay aanay jirin ee ilaahay khaaliq uu yahay ayaa sifaadkiisuna aanay makhluuq u ahayn sifaadkiisana maxaa ka mid ah qur-aanka kalaamka ilaahaya waa meesha uu kaa leeyahay sheekhu samictu waxaan maqlay sufyaana sufyaan sufyaan ibnu cuyeynata alhilaali ayaa waxaan maqlay isagoo leh yaquulu isagoo leh walqur'aanu kalaam ullah muxuu sheekhu sufyaan u sheegay waa mide waa sheekhiisii soo ma sufyaan waa sheekhiisii waxaanu nidhi aada iyo aad buu wax uga wariyey aada iyo aad buu wax uga wariyey waxaa kaluu tilmaamayaa ilaa iyo sufyaan laga soo gaadho culamadii saxaabadii saxaabadii rasuulka nebi maxamed laga soo bilaabo saxaabadiisii taabiciintii ilaa iyo la soo gaadho casar casrigii sufyaan ibnu saciid ibnu cuyanat alhilaali oo sheekhiisiia inaan la haynin cid muslimiin ah oo saxaabadii rasuulka ka mid ah oo taabiciintii ka mid ah oo ku qawshay hadalka jahmiya ay ku qowleen ama se si kale haddaan idhaa dafirtay inuu qur-aanku kalaamka ilahya dhammaantood waxay aaminsanaayeen inuu maxay qur-aanku kalaamka ilahya saa awgeed baa sheekhu wuxuu yidhi waman qaala ninka idhaahda sufyaan wuxuu yidha alqur-aanu kalaamullaahi weeye waman qaala ninka idhaha makhluuqun waa makhluuq fa huwa mubtadicun weeye waa mid mubtadica oo waddadii ka baydhay ahlu sunnaha lam nasmac maanu maqal axadan qofoo yaquulu la haada baatilka noocaasa leh maanu maqal waana sidaas ahlu sunnati waljamaca raximahum ullah masaladaasi waa mas'alo caqiidadooda qiimaha badan ka mid ah shakina aanu runtii kaga jirin waxaa laakiin laga yaabaa in mararka qaarkood aad isweydiiso intaa nusuusta qur-aanka kusoo aroortay baabka waxbaynu ka tilmaanay axaadiista nebiga kusoo aroortay haddaynu sheegno rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi maa min nabiyi min alambiyaai ilaa wauciya ilaa ucطiya min alaayaati maa miluhu aamana calayhi lbashar ma jiro nebi ambiyada ilaahay kamidii ilaa haddii uu jirana ilaahay waxa uu siiyey waxyaabo mucjisaad ah oo lagu ayiday oo lagu xoojiyey nebinimadiisa oo iyada oo kale dadkii wakhtigiisa joogay ay ku rumeeyeen markay arkeen nebi ambiyada ilaahay ka midii ma jira buu nebigu uhi ilaa waxaa la siiyey aayaadka iyo mucjisaadka xaggooda waxaa laga siiyey wax ay ku rumeeyeen ama sabab u noqday mucjizaad iyo aayaad sabab u noqday dadkii la noolaa isaga la wakti ahaa inay wax weeyaan rumeeyeen wa inama aladii uutiitu aniga kallaysiiyey buuhi nebigu waa waxyan awxaahu allahu ilaya ka aniga laysiiyey waa waxyi ilaahay uu iisoo waxyoodo qur-aankaabuu ku tilmaayay nebiga alai salatu slam aniga mucjisada ugu weyn ee laysiiyey waa waxyigaa ilaahay u waxyooday waxyan awxaahu allahu ilaya waa waxyi ilaahay iisoo waxyooday fa arjuu waxaan rajaynayaa u nebigu sala allahu alayh wasalam an akuuna akarahum taabican yowma alqiyaama inaan noqdo ka ugu badan ee cidi raacdo ambiyada qofka ugu atbaacda badan inaan noqdaan rajaynaya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wa huwa kadalika waana sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta yowma alqiyaama cid ka atbaac badani ma jirto nebiga sala allahu alayh wasalam nacam rasuulku salى الlaه عalيه waslam waxa u yihi sida abu daawud iyo tirmidi wariyeen min xadiisi jaabir ibni cabdillaahi jaabirna wuxuu yihi xadiiskaasi tirmidina wuxuu yihi xadiiskaasi waa صaxiix waana sidaas waxa uu wariyey inuu nebigu yihi waar yaa yaa ihoynaaya faina qurayshan qurayshi ama imagan gelinaaya faina qurayshan qurayshi qad manacuunii waa ii diideen an ubaliga kalaama rabbii inaan hadalkii rabbigay dadka gaadhsiiyo qurayshi waa ii diiday kumaa i magan gelinayo oo ajarkaa qaadanaya tolkay waa garan waayeeni u leey nabigu alayh isalaatu wasalaam an ubaliga esh kalaama kalaama rabbi nacam sidaa darteed ayaa runtii mas'aladani masaa'ilka cadiimkaa ee ahlusunna raximahum ullah aanay ku kala barinayta waxayna aaminsan yihin qur-aanku inuu kalaamki ilaa yahay bijamiici jihaatihi sidii loo dhigaba sidii loo dhigaba maxay ka wadaan ama waxay ka wadaan haddii la haddii la akriyo waa kalaamki ilaahay haddii la qorana waa kalaamki ilaahay haddii la maqlana waa kalaamki ilaahay ya qur-aankaas minhu badaa ilaahay xaggiisuu ka yimi wa ilayhi yacuudu ilaahay xaggiisuu noqonay waxay aaminsan yihin qur-aankaa in lagu soo dejiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam malaku jibriille uu soo maaragtay ilaahay ugu soo dhiibay waxay aaminsan yihiin qur-aankaasi inuu yahay mutacabadun bitilaawatihi in ilaahay dadka ku addoonsaday akhrintiisa ya inuu mucjis yahay bay aaminsan yihiinoo lafdigiisa iyo macnihiisuba inuu mucjis yahay oo ilaahay carab oo dhan waxaa loogu loogu taxadiyey ama lagu cariyey bal inay la yimaadaan suurata suurata ugu yaroo qur-aanka lamid ah qur-aanka ka mid ah bal inay la yimaadaan mid lamid ah qur-aankaa wax lamid ah walow suuradda ugu yaroo kalena ha ahaatee inay la yimaadaan lamana imanin marka waxay aaminsan yihiin qur-aanka musxafkaa labadiisa intaa labada labada labadiisa jeldi udhaxaysa waxaa ku qoran inuu kalaamka ilaahay yahay ka lagu xifdiyey laabahu lagu xifdisan yahi inuu hadalkii ilaahay yahay ka la akrinaya carabada laga akrinaya inuu kalaamka ilaahay yahay marka la akrinayo waxaa la dhegaysanaya inuu kalaamka ilaahay yahay saasay aaminsan yihin waa caqiide aada iyo aad u toosan waxa uu yidhi ahlu sunna in badan kutubtooda waxaad ku arki doontaa iyagoo leh wa ilayhi yacuudu qur-aankaasi ilaahay xaggiisu ka yimi wa ilayhi yacuudu isaga ayuu u noqonaya wa ilayhi yacuudu isaga u noqonaya laba macno laga jeedaa looga jeeda waxay u idhaahdeenoo bacdu ahlilcilmi waxay idhaaheenay ku fasireen qiyaamuhu markuu soo dhowaado qur-aanka waa la rafcinaya yurfacu lqur'aanu waxa weeyaan ilى اllahi caزa wajal qur-aanka fi akhir الzamaan masaaxifta iyo iyo laabaaba waa laga rafcinaya marka qiyaamo markay dhacayo qur-aanku dadka iyagoo laabahooda aanu ku jirin musxaf qur-aan oo dhex yaalaana aanu jirin ayuu qiyaamo dhacaya waxaa ka sugan saxaabiga la dhaha cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu inuu yihi qur-aanka waa la dheelminaya habeen unbaa qur-aanka la dheelminayaa falayusrayana cala alqur'aani data laylatin falaa yutraku aayatu fii musxafin waa qalbu axadin ilaa ruficat aayad musxaf masaaxiftii qur-aanka ku taalloo dhan baa qur-aanka laga tirayaa waa la rafcinayaa dadkii xifdisanaa iyo laabahooda o dhanna waa laga waaya marka waa akhiru zamaanka markay qiyaamo dhacaysa ba culimadu dhahay cabdullaahi ibn mascuud waa sanad xasana ayuu hadalkaasi kaga soo arooraysa bukhaari iyo siduu bukhaari ku wariyey khalqu afcaali cibaadka iyo bayhaqi iyo keyrkood waay waxaan u dariishaday cabdillahi bin mascuud aayadda qur-aanka caanka ilahi uhi walain shi'na lanadhabana biladii awxaynaa ilayk waxaa kaloo la fasiray culimadu ku fasireen wailayhi yacuudu waxay ku fasireen yacni yacuudu ilayhi wasfan ilaahay qur-aanku isagu sifo u yahay ilayhi yacuudu wasfan ay laa yuusafu axadun siwaahu fahuwa almutakalimu bilqur'aan almawsuufi bih ilaahay waa allah qur-aanka ku sifaysan ee ku hadlay wey marka cid kale qur-aanka ilaahay waa kalaamullaahi baa la yidhaaye la odhan maayo cid kalu hadalkalaamkoodu yahay su-aal qur-aanka waxaa ku taala nusuustaa aynu sheegnay ee faraha badan caddaynaysa inuu hadalka ilaah yahay laakiin waxaa soo aroortay nusuus tilmaamaysa qur-aanka malaku jibriil u tiiranaysa oo leh inahu la qowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dilcarshi makiin waxaa kaloo soo aroortay nusuus u tiirinaysa qur-aanka nabigeena calayh isalaatu wasalaam inahu inahu laqowlu rasuulin kariim wma huwa bqowli shaacir sidee baa loo tawjiihinaya laysu waafajinaya miyay iska hor imanayaan ma ayba culimadu dhahan iskama hor imanayaan idaafada nebi maxamed loo tiiriyo idaafada nebiku jibriil loo tiiriyey qur-aanka dee liannahu huwa aladii yuballiq oo qofkii nebiga ilaah nebiga calayh isalaatu wasalaam soo gaarsiinayay soo ma marka likownihi muballiqan ayaa loogu tiiriyey laa liannahu min kalaamihi maaha macnaheedu inuu isaga hadalkiisi yahay oo malaku jibriil miyuu odhan karaa inanii ana allahu laa ilaaha illaa ana miyuu odhan karaa malaku jibriil abada ay idaafada rasuulka sala allahu alayh wasalam loo tiiriyeyna waa idaafatu tabliiq oo in isaga lagu soo dejiyo dadka waxa weeyaan uu isagu gaarsiinayo darteed baa loogu tiiriyey marka sidaas ayaana isaga hor imanaynin waxa uu yihi camr ibnu dinaar camr ibnu dinaar waa taabiciintu ka mid waxa uu yidhi adragtu mashaayikhana waxaan soo gaadhay culimmadeedii buui iyo wannaas mundu sabciina sana culimmadeedii waxaan soo gaadhay laga bilaabo toddoba laga soo bilaabo toddobaatan sano yaquuluuna iyagoo leh dee culimmadiisu sheegaya waa saxaabadii rasuulka iyagoo leh baan soo gaadhay buuhi allaahu alkhaaliqu ilaahay waa khaaliq waa ka wax abuuray wamaa siwaahu makhluuqun ciddii ka soo hadhayna waa kuwa la abuuray ila alqur'aan mooyaane fainahu kalaamu llaahi hadalkii ilaahay weeyaan kayru makhluuqin makhluuqaadka ka mid maha isagu minhu ilaahay xaggiisuu badaa-a ka yimi oo uu ka soo degay oo rasuulka lagaga soo dejiyey wa ilayhi ilaahay xaggiisuu yacuudu u noqonayaayoo loo rafcin doonaa waad aragtaa soo ma saxaabadii rasuulku sidaa ka soo naqlinaya radia allahu ridwaan ullahi tacala caleyh bukhaari baa khalq afcaal cibaad ku wariyey iyo daarami iyo bayhaqi iyo abari sanad saxiixay ku wariyeen waayo can camr bnu dinaar isxaaq ibnu raawiya ayaa waxa uu yihi isagoo hadalkaa tacliiqinaya isxaaq ibnu raawiya wuxuu dhintay laba boqol iyo sideed iyo soddonkii hijri camr ibnu dinaarna wuxuu dhintay boqol iyo lix labaatankii hijri isagoo tacliiqinaya hadalkaa hore waxau yihi qad adraka camr bnu dinaar camr bnu dinaar wuxuu soo gaaray ajillata asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam saxaabadii rasuulka kuwoodii ugu waaweynaa oo min albedriyiina reer beder kamida iyo wlmuhaajiriina kamid iyo walansaari kamida mila jaabir bni cabdillaahi wa abi saciid alkhudri wacabdillahi bni cumar wacabdillahi bni cabaas wacabdillahi bni zubayr wa ajilat ataabiciin iyo taabiciinta raggoodii jaliilada ayuu soo gaaray wa calaa haadaa warkaa uu sheegayba madaa sadru haadii lummati ummaddan intoodii horana sidaas ayay caqiida ahayd imaam axmed wuxuu yihi raximah llah laqiitu الrijaala wاlculamaaa wاlfuqahaaa bimakata wاlmadiina wاlbasra wاshaam wاthuquur wakhuraasaan fara'aytuhum cala sunati wاljamaca wasa'altu canha اlfuqahaa fakullu yaquulu mid walba wuxuu lahaa alqur'aanu kalaam اllahi غayru makhluuq minhu bada'a wa ilayhi yacuud soo ma arki marka masale ay ahlu sunno ku kala baydheen radia allahu tacaala canhum may ahayn waxa uu yihi imaam albaqawi waa culimadii shaaficiyada shan boqol iyo toddobiyo tobankii buu dhintay wuxuu yihi ina saxaabata radia allahu canhum jamacuu bayna dafatayni alqur'aan aladi anzalahu allahu calaa rasuulihi min gayri an zaaduu fiihi aw naqasuu minhu shay-an faamara khaliifatu rasuuli illahi bijamcihi fii mowdicin waaxidin biitifaaqin min jamicihim fakatabuuhu kama samicuuhu min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam min gayri an qadamuu shayan aw akharu aw wadacuu lahu tartiiban lam yaakuduuhu can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wkaana rasuul اllahi yulaqinu asxaabahu wayucallimuhu maa yanzilu calayhi min alqur'an cala tartiib aladi huwa alan fi masaaxifina bitowqiifi jibriil alayhi salawaat اllahi alayhi iyahu cala dalik waiclaamihi cinda nuzuuli kuli aayatin ana hadi aaya tuktabu caqiba aayati kada fi suurati alati yudkaru fiha kada fahabata ana sacya saxaabati kana fi jamcihi fi mowdici waaxid la fi tartiibihi faina alqur'ana maktubun fi lawxi maxfuud cala tartiib aladi huwa fi masaaxifina anzalahu allahu تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى سماء الدنيا كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره waxaa uu tilmaamaya qur-aanka in saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam ay musxafka aynu hayno ay ku qoreen sidii nebigu calayh salaatu wasalaam uu yihi u tartiibiya ay u tartiibiyeen aayad walba halkuu yihi nebigu dhiga ay dhigeen suurad walba suuraddii nebigu i ka horraysiiye ama ku xigsiiye ay ku xigsiiyeen nebi maxamed sala allahu calayh wasalam warkaa ay ka qaateen aanay iyagu wax ay iska bilowdeen aanay ahayn oo ay suurad walba meeshay doonaan dhigeen aayad walba meeshay doonaan dhigeen taasi inaanay dhicin radia allahu tacala canhum amarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam ay qaateen sidii ilaahay caza wajala uu tartiibiyeen ay u tartiibiyeen siduu ilahay buu yihi waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukfin wanazalnaahu tanziilan buu ilahay yidhi in yar in yar baan uu soo dejin wahb ibnu munabbih cafwan cabdillaahi ibnu wahab cabdullaahi ibnu wahab oo imaamu maalik culimadiisi kami ardaydiisi ka mid a cabdullaahi ibnu wahab oo ardaydii imaamu maalik raggii aadka wax uga qaatay ka mida wuxuu yidhi samictu malikan yaquul inamaa allafa alqur'aan inamaa ulifa alqur'aanu calaa maa kaanuu yasmacuuna min qira'ati rasuuli illahi sal alla lay slm qur-aanka waxaa loo tartiibiyey oo loo kala horreysiiyey aayadihiisa oo loo qoray sidii nebigu saxaabada radia allahu tacaala canhum uu u baray isna uu ugu sheegay jibriil waadix ya ikhwaan masaladaasina waa masalo qofka muslimka ahi inuu ogaado ay tahay oo uu ay tilmaamayaan culimadu ridwaan ullaahi calayhim aayadaha qur-aanka cajiibka ay culimadu ka dariishadeen qur-aanku inuu ilaahay sifaadkiisa ka mid yahay makhluuqna aanu ahayn oo makhluuqaadka ilaahay aanu ka mid ahayn hadalkii ilaahay uu yahay oo sida daatada ilaahay aanay makhluuq ahayn hadalkiisuna aanu makhluuq ahayn waxaa ka mid a aayadda qur-aanka ilaahay uu yihi alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabb lcaalamiin ya alaa lahu alkhalqu wاlأmru tabaaraka allahu rab اlcaalamiin ilahi wuxuu uhi ilaahay waxaa u sugnaaday khalqiga dhammaantii ilaahay isagaa wax abuura amarkana isagaa ilaahay leh oo isagaa wixii uu doonana xarima wixii uu doonana xalaaleeya wixii uu doonana idin fara marka ilaahay amarkii oo sharcigii ah ila amarka ilaahay waxa ilaahay uu inoo soo dejiyey waa kitaabka qur-aanka soo ma amarkii iyo khalqigii ilahay u kala qaaday soo ma kala qaadka la kala qaaday waxay u daliiltahay bay culimmadu idhaha in aanu waxa weeyaan qur-aanku uu kalaamkii ilaahay yahay makhluuqna aanu ahayn hal min rajulin buu nebigu uhi yaxmilunii ilaa qowmihi war ma jiraan ini magan gelinaya fa ina qurayshan qad manacuunii an ubaliga kalaama rabbi waa sheegay waxyaabaha runtii caddaynaya waxaa ka mid a qur-aanka qur-aanku inuu kalaamka ilaahay kamid kalaamkii ilaahay yahay qofka muslimka ahi qur-aanka markuu ilaahay inuu ku baryo oo ilaahay kalimaadkiisa magan galaa ayaa ayaa u banaan oo maxaa qur-aanka kusoo aroortay nebiga alay slam xadiisiisa acuudu bikalimaat illaahi attaamaati min shari maa khalaq nebigu wuxu uhi idaa nazala axadukum manzilan midkiin markuu guri dego sida muslim ku taalla iyo imaam axmed baa wariyeen rasuulku wuxuu uhi idaa idaa nazala axadukum manzilan midkiin markuu guri dego isagoo guuraya meelu dego ama isagoo musaafira meel uu hoydo ama guri cusuba markaa uu kusoo guuray uu dego falyaqul ha yidhaha u nebigu yuri acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq ilaahay kelmadihiisa taamka ah baan magan gelayaa ee aan nuqsaanta lahayn waxaanan ka magan gelayaa min min shari maa shari maa khalaq kalimaatullaahi taamaad qur-aanka kamid ah iyo hadalka hadalka ilaahay waa makhluuq haddaan nidhaahno maxaa meesha ka soo baxaysa makhluuq makhluuq magan gelaya soo ma iyo bannaantay taas maana shirka ahayn in makhluuq la magan gala waa bidcaay la yimaadeen mubtadicadu wax fitradii muslimiinta khilaafsan weeyaan hadalkaas aynu tilmaamayna inuu khilaafsan yahay nusuusta uu khilaafsan yahay waay runtii ahlubidcu waxay rabbigood uga raali noqdeen waxaanay naftooda uga raali noqdeen jahmiye iyo nimanka lamidka yidhi ilaahay ma hadlo ha ilaahay ma hadlo bay yidhahdeen waxaa cajiiba qofka aan hadline makhluuqa makhluuqaadka intooda aan hadlin ama mayeeraanka la yidhaahdo ama qofka bini-aadankee aan hadlin inaanu hadlin ma sifatu kamaal ba mise waa sifatu nuqsaan waa sifatu eesh nuqsaan sifadaa makhluuqu naftiisii uuna uga raalli ahayn aanu la jeclay ayay rabbigood uga raalli noqdeen subxaan allah qur-aan markaa runtii waxay isku dayeen mubtadicadu ama nimanka munxarifiinta ee muslimiinta sheegtay inay xataa qur-aanka leexiyaan jamnu safwan waxaa laga sheegay mataqaanaa ama bishr almurisi aduu mid iyaga ka mid ah waxaa laga sheegay inuu inuu isku dayey aayadda qur-aanka ah ee ilahay uli wakalama allahu muusa takliiman ilaahay nabi llaahi muuse waa la hadlay buu ilahay uli weliba ilaahay waa akidee wuxuu ihi lahadal buu ilahay la hadlo culamada luqad waxay dhahdaan haddii ficil lagu akido masdarkiisa xaqiiqay tilmaantahay oo inaanay majaas ahayn bay tilmaantay ilahay wuxu uhi wakalama allaahu ilaahay waa la hadlay muusa nebiyullaahi muuse intii ilaahay kumu daynaya ilahay wuxu uhi takliiman la hadal buu ilahay la hadlay culimadu waxay dhahdeen inuu hadalkaasi xaqiiqi ah bay tilmaamaysaa ninkaasi wuxuu isku dayay aayadda qur-aanka inuu inxiraafiyo uu ka dhigo wakallama allaaha muusa takliiman wakallama allaahu bay ahayd mota oo kalaamka cidda hadashay ilaahay ayaa aayaddu inuu yahay ku cadda markaasuu si uu uga cararo caqiidadaas ayuu doonay inuu qur-aankii inxiraafiyo nin nin nin quraadii muslimiinta ka mid a culimadii qur-aanka dhigi jirtay buu yimi wuxuu ku wuri niyohaa dheh hal codsi baan kaa codsanaya waxaad aayaddaa ka dhigtaa oo dadka u barta wakallama allaaha ilaahay waxaa la hadlay muusa nebi muusa ilahay la hadlay markaa ciddii hadashay yay noqotay nebiyullaahi muuse nin caqli badan baa caalimkaa u tegey wuxuu ku uhi waa si fiicane aayaddan haddaynu sidan ka yeelno yaa maxaad ka yeeli doontaa aayadda kale ilaahay uu yidhi falamaa jaa muusa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu bal tan leexi buu ku yidhi si dhabal a taasi hadday haddaad halkaa ku luuqluuqdo ood sidaa u inxira u u beddesho bal hadda waxa aad bedeshaa tan buu ku yidhi culimadu waxay dhaheen fabuhita almuctasiliyu ya kii mubtadica wuxuu ku hadla afku kala qaaday bay soomaalidu dhahan markii leeyihin hebel uu hadli kari waayo khalaas jawaabu waayo ya saaya saasaan ku ui hadalkaa ku dhegay buuri markaa marka hadalkiiga kasoo bixi waayo wuxuu ku dhi aayadda haddaan saa idhaa bal aayaddan si kale bal tan waafaji falamaa jaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu ma noqonaysa dee ma inxiraafin karo waxay ku tusinaysaa qur-aanku inuu inuu mucjiz yahay oo ilaahay hadalkiisi uu yahay ayay ku tusinaysaa culimadu waxay dhahan hadii la idhaha qur-aanku waa kalaamki ilaahay hadalkaasi waa dembi weyn waxaana ka dhalanaysa inuu basharka hadalkooda la mid yahay waana mid baatila qur-aanka kala qur-aanka ilaahay ama kalaamka ilaahay kalaamka basharka la mid ma sidaa awgeed baa ilaah wuxuu sheegay in gaalada ciddii tiri waa qowl in haadaa ilaa qowlu lbashar ilaahay muxuu ugu goodiyey sawsliihi saqar buu ilaha yidhi jahanamuu ka cabi doonaa buu ilaha yidhi ya oo uu maaragtay la gelin doona waaya mubtadicadii mid ka mid ah ayaa wuxuu yihi qur-aanku malaku jibriil baa ku hadlay hadalkii ilaahay maaha hadalkii malaku jibriil waxaa lagu yihi mataqaana ma malaku jibriil baa ku yihi in dadka inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqimi salaata lidikri malaku jibriil maasaa yidhi baa lagu yidhi malaa'igta ilaahay may ku dhacaan inay saa yidhahdaan miyay ku dhacaa malaku jibriil inuu sheegto inuu isagu ilaaha yahay abadan taas waxay tilmaamaysaa inaanu qowl bini aadan ahayn ayay tilmaamaysaa waa caqiide xun oo fidrada waa khilaafsan oo runtii culamada sunnadu aad iyo aad uga digeen waxaa halkan ku taalla inuu sheekhu yidhi qofka yidhaa ama sheekhiisiina uu ka wariyey sufyaan ibnu cuyeyna alhilaali oo culimada islaamka waaweyneed ka mid ah inuu yidhi qofka yidhaa qur-aanku waa makhluuq ama makhluuqaadku ka mid yahay ila waa kalaamkii ilaahaye qofka yidhaa waa makhluuq qur-aanku inuu mubtadic yahay waxaan tilmaamaynaa insha allah saynu darsiga dambe ku caddayn doono halkan sheekhu wuxuu uga jeedaa mubtadic wuxuu uga jeedaa waa munxarif waa qof inxiraafay oo dalla can isiraati almustaqiim waddadii toosnayd ka lumay ahlu sunnati waxaynu ka sheegi doonaa habeen dambe in shan boqol iyo konton caalim oo culimmada muslimiinta ka midi oo cid walba lihi ay mar keliya fatwoodeen oo isku waafaqeen qofka qur-aanka hadalkii ilaahay maaha yidhaahda ama yidhaahda qur-aanku waa makhluuqaadku ka mid yahay gaal diinta islaamka bannaanka iska taagay oo beri hore ka hadaafay inuu yahay caqiide xun oo munxarifan ay tahay habeen dambaynu tilmaami doonaa aqwaashooda wax ka mid ah subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk